بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخواننا في دار الحديث على منهج أونلاين بلاتفورم أن نقدم لكم هذه المادة العلمية سائلين الله عز وجل أن ينفع بها إنه ولي ذلك muxaadaro insha allah wuxuu inoo geli doonaa ciwaankeedu yahay alxasu cala itibaaci sunna ama isku boorinta la isku boorinayo in in la raaco sunnaha falyatafadal mashkuuran
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني waxa aan kelmado insha allahu waane ah oo ku saabsan mawduuca uu tilmaamay akhuna cumar oo ah alxadu cala itibaaci sunna sunnada iyo raacitaankeeda iyo qabsashadeeda in laysku booriyo aan ka odhan doonaa ilaahay wixii uuna karansiiyo ama aynu awoodno iyadoo ay iska jirto xaqiiqatan cilmi yaraan haddana waxaan jecelahay wixii aan walaaladay ku dhaamo ee aan garanayo inaan tilmaamo ikhwaani mawduuca noocan ah ee aynu caawa u fadhino ama aynu ka hadlayno oo ah sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalama iyo raacitaankeeda iyo qabsiga la qabsado ee lagu dhego khaasatan innagoo nool wakti fitankii ay bateen waa mawduuc muhiim ah una baahan qofka muslimka ahi in lagu booriyo wakti walba hadda ma lay maqlaya mawduucan sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam qabsigeeda waxaynu uga jeednaa lafdiga sunna macno ballaadhan macnahaas oo sha oo oo ah in nebiga sala allahu calayh wasalam lagaga daydo oo la raaco dhammaan diintao dhanna lagaga daydo wax kasta oo qofku oo qofku uu samaynayo oo uu ilaahay ugu dhowaanayo inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam kaga daydo maxaa markaa soo gudagelaya inuu qofku kaga daydo nebiga calayhi salaatu wasalaam cibaadada iyo samaynteeda inuu nebiga sala allahu calayh wasalam qofku kaga daydo qaabka uu cibaadada u sameeyey wakhtiyada uu sameeyey siduu ilaahay u caabudayna uu caabudo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa mawduucani uu shamlinayaa in nebiga lagaga daydo calayhi salaatu wasalaam caqiidada oo qofku waxa uu aaminayo ee uu rumaynayo inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam kaga daydo uu caqiidadii uu nebigu aaminsanaa uu ku dhego badbaadaduna iyabay ku sugan tahay kadalika waxaa soo gelaya inuu qofku dhaqanka iyo akhlaaqda ama ha noqoto akhlaaqdaasi mid lagula dhaqmayo dadka gaalada ah sida kuwa aad la nooshihiin ama ha noqoto mid lagula dhaqmayo dadka muslimiinta ah xataa mid lagula dhaqmayo ha noqoto qofku ninkaay uu kula dhaqmayo gabadhiisa iyo afada uu qabo ama gabadhu ninkeeda ay kula dhaqmayso akhlaaqda iyo dhaqankaana qofku waa inuu kaga dayda nebiga calayhi salaatu wasalaam marka mawduucani markaynu leenahay alxasu cala itibaaci sunna waa mawduuc sidaa u ballaadhan ikhwaani waxa aynu naqaanaa ama in badan aynu maqalay diinta nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyey waxa ay leedahay miisaad iyo waxyaabo ay kaga duwan tahay diimihii ka horreeyey waxyaabaha ay kaga duwan tahay diimaha ka horreeyey waxaa kow ka ah inay tahay diin baaqiya oo aan la nasakhaynin ilaa intay qiyaamo u dhacayso sidaa awgeed ayaa ilaahay jalla wacalaa ka aqbali maayo qof diin aan diinta islaamka ahayn kadib markuu nebi maxamed sala allahu alayh wasalam ilaahay soo diray ilahay waa qur-aanka waxa uu ku yidhi waman yabtagi kayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin ilahi wuxuu leeyahy ninka islaamka diin aan ahayn diinka dhigta ee rabbi ku caabuda kadib markii nebi maxamed ilaahay uu soo diray ee diintaa ilaahay uu soo dejiyey ee arlada ay timi ilaahay ka aqbali maayo aakhirana kuwa khasaaru noqonaya sidaa awgeed diinteen waxay nasakhday diimihii ka horreeyey oo dhan diimihii ka horreeyey oo dhan ayay diinteenu nasakhday sidaa darteed nebigeenna calayhi salaatu wasalaam nebi ka dambaynaya ma jiro ilaahay waa kay waa ka qur-aanka ku yidhi ma kana muxamadu aba axadi min rijaalikum walakin rasuula allahi wakhatama annabiyiin ilahay waxa uu sheegay nebiyullaahi muxamed sala allahu alayh wasalam in uu yahay ambiyada kii ugu dembeeyey rasuulkana sala allahu alayh wasalam waxaa ka sugan inuu yihi laa nebiya bacdii axaadiis badan bay nebiga alayhi salaatu wasalaam saasi kaga sugan tahay oo saxiixa oo cad ummadda islaamka iyo culimada islaamkuna waxay ku ijmaacsan yihiin oo isku waafaqsan yihiin inaan nebi nebi maxamed sala allahu alayh wasalam ka dambeeya iyo diin diinta nebi maxamed ka dambaysa oo ilaahay uu soo dejinaya aanay jirin sidaa awgeed diinteennu diimihii ka horreeyey mas'aladaa ah inay tahay diin baaqiya oo ilaahay ugu talagalay min nebiyullaahi maxamed maalintii lasoo saaray ciddii joogtay ilaa intuu qiyaamu dhacayo innaga iyo kuway nagala dambeeyaana ay leeyihiin sifadaasi waa sifo aanay diimaha kale iyada la wadaagin waxaa ka mid ah waxyaabaha diinteennu ay diimaha kale kaga duwan tahay ilaahay haynagu sugee inay tahay diin caam ah maadaama ay tahay diin baaqiya oo aan la nasakhaynin ilahay wuxuu ka dhigay diin caama oo dadka dhammaantood ay wada leeyihiin waxaa kaloo ilaahay jalla wacalaa ka dhigay diin wakti kasta saalix u ah in la qabsado oo lagu dhaqmo oo la haysto sidaa awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yihi markuu ka sheekeynayay khusuusiyaadkiisa nebigu wuxuu yihi wa kana nabiyu yubcathu ilaa qawmi wa bucittu ila annaasi cama ambiyadii iga horreeyey waxay ahaayeen kuwo loo diro nebi walba tolkii baa loo diri jiray nebiyullaahi muusa nebiyullaahi nuux nebiyullaahi luut nebiyullaahi huud nebiyullaahi saalix iyo ambiyada kaleba ilaahay wuxuu u diray tolkood wa kana annabiyu yubcathu ilaa qowmihi khaasa buu yihi nebigu alayhi salaatu wasalaam nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo waxa uu ahaa nebiyadii iga horreeyey nebi walba mid reetolkii oo qura loo diro laakiin aniga diinta aan sido nebigu wuxuu ihi ummadoo dhan baa le wa bucistu ila annaasi caama burhaankeedu qur-aankuu ku yaallaa ilahi wuxuu ihi ya ayuhanaa qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu llahi ilaykum jamiican waxaad tidhaa nebi maxamedow dadow waxaan ahay rasuulu ilaahay dhammaantiin usoo diray yuhuud kuwiina yuhuudda ah iyo kuwiina nasaarada ah iyo kuwiina aan diinba haysan iyo kuwiina mushrikiinta ee quraysh iyo kuwii lamidkaa waxa weeyaan kuwiina hadda jooga iyo kuwa iman doonaba liyundirakum bihi waman balag buu nebigu alayhi salaatu wasalaam sidaa awgeed diinta rasuulka calayhi salaatu wasalaam diin sidaa caam u ah oo wakti wal iyo zaman walba saalix u ah wey sidaa awgeed yaanay ku dagin jahalada qaarkood oo suufiyada ka mid ahi hadalka ay yidhaaheen ee yidh- ay ama ay ku dandaneeyaan ay ku dul wareegaan oo ah inay yidhaaheen waxaa suurtagal ah awliyada ilaahay qaarkood manz- man- m- haddii ay martabadaha iyo manzilaadka awli- walinimo da meelaha qaarkood ka gaadhaan waajib ku noqon karin ka la yidhaha waxa maxaa u daliilana waxay dhahaan dee khabirba nebi muuse waxa weeyaan shareecadiisi waa ka baxayo uma hoggaansamin taa jawaabteedu waxay tahay talbiisu ibliis bay kamid tahaye waxyaabaha shaydaanku uu dadkaa ku khuuqiyey amaseba uu waddada kaga habaabiyey bay ka mid tahay jawaabteedu waxay tahay nebiyullaahi muuse diintiisu ama shareecadii loo dhiibay laazim kumay ahayn waajib kumay ahayn khadir inuu raaco waayo khadir tolkii kama mid ahayn waa kaa nebigu le wa kaana nabiyu yubcathu ilaa qowmin khaasa wa bucithu ila annaasi caama waata labada ahlulcilmiga qayb ka midii waxay yidhaaheen khadir nebi baabuu ahaaba ha haddii qowlkaa la qaatana waxay noqonaysaa khadir dee nebi buu ahaa isna cid loo diray nebiyullaahi muusena nebi buu ahaa cid loo diray nabiyullaahi muusena nebi buu ahaa isna cid loo diray wata saddexaade xataa hadday sugnaato oo dacwada ay sheegayaan ay sax noqoto oo la yidhaaho nebiyullaahi kha- yani khadir wuxuu ka baxay nebi muuse sharcigiisii jawaabteedu waxa weeye hadday taasi sharciyadii naga horreeyey ku bannaanayd sharciga nebiga sala allahu calayhi wasalama kuma bannaanee xaaraan weeye a waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam diintiisu waa caam sidaa awgeed ma jirto nin gaari kara martabad uu nebiga calayhi salaatu wasalaam shareecadiisa aanay ku waajibin dalaalo shaydaanku dadkaa u qurxiyey wey aan hadalkaygu u noqdo rasuulka sala allahu calayh wasalam diintiisu khasaa'ista ay leedahay waxaa ka mid ah inay tahay diin kaamil ah maadaamay tahay diin baaqiya baaqiya waxa weeyaan oo ay tahay diin caam ah oo dadkoo dhami wada leeyihiin allaala wixii ay soo gaadho carabteeda iyo cajamteeduba ilaahay wuxuu ka dhigay diin kaamil ah oo wax ka maqani aani jirin ilaahay qur-aanka wuxuu ku yihi alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum alislaama diina ilaahay waxa ugu mano sheegtay dadka ahlulislaamka ah in ilaahay diintoodii uu dhammaystiray maalinta aayadda ay soo degtay waxay ahayd xajkii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam xajiyey ee nebigu sala allahu calayh wasalam markuu ka noqday in yar kadib uu dhintay xajatulwadaac lo odhan jiray rasuulku maalintaa carafuu taagnaa maalin jimcaanay ahayd ilaahay waxa uu soo dejiyey aayadda alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum alislaama diina ilahi wuxu uhi maantaan idin dhamaystiray diintii nicmadaydii iyo galladaydii ugu weynaydna aan idin kaam yeelay islaamnimadana waxaan raalli idinka noqday inay diin idiin noqoto bu ilahi jala wacala oo diin ka dhigataan oo ilahay ku caabudaan sidaa awgeed salmaan alfarisi sida saxiixu muslim ku sugan nin baa u yimi waxaan u malanay inu yahuudi ahaa wuxuu ku yidhi laqad callamakum rasuulukum kula shay xata alkhiraah rasuulkiinu waa idin baray wax kasta xataa qaabka suuliga loo galo iyo qaabka loo istijaysto iyo ayuu idin baray waxa uu yihi salmaan alfarisi radia allahu canhu ajal laqad callamanaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama kula shay ha rasuulka iyagu waana baray wax kasta rasuulku wuxuuna baray oo uu noo diiday inaanaanu ku istijaysanin gacanta midig kadalika inaanaanu ku istijaysanin wa anlaa nastanjiya bicadmin aw inaanaanu ka istijaysanin maxaan ahaye laf waxaa kaloo nebiga igo calayhi salaatu wasalaamna baray oo noodii oo waxa weeyaan inaanu ku istijaysan saddex dhagax wax ka yar wax walba nebiga iguuna baray buu ku yidhi abu dar radia allahu tacaala canhu nin baa u yimi su-aal buu weydiiyey waxa uu yidhi abu dar radia allahu tacaala canhu rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu naga tegey wamaa taa'irun yatiiru b- yani fi samaa isagoo daa'ir duulayaa samada aanu jirin ilaa hadduu jirana cilmi buu nooga sheegay ilaa hadduu jirana cilmi ayuu nooga sheegay taasi waxay ku tusinaysaa cumuumnimada shareecada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo siday caamka u tahay oo fii nafsi lwaqti ay kaamilka u tahay xadiidka salmaan ee aynu nidhi saxiix muslim buu ku jiraa lafdigiisu wuxuu yahay wuxuu ihi salmaan markii su-aasha ninkaasi uu weydiiyey ajal laqad lahaa nahaana an nastaqbila alqiblata biqaa'idin aw bowl nebigu wuxuu noo diiday inaanu qiblada ula jeesanno saxaro ama kaabi wa an nastanjiya bilyamiin waxaa kaluu noo diiday inaanu midigta ku isjeesanno wa an nastanjiya biaqala min halaathati axjaar waxaa kaluu noo diiday inaanu saddex dhagax ka yar ku isjeesanno waxa kaluu noo diiday an nastanjiya birajicin aw bicadnin inaanu saalo ama laf ku istijaysanona waa noo diiday yani si fiican buu nebigu wuxuu noo baray sala allahu alayh wasalam diintayada oo waxa weeyaan wax naga maqni aanu jirin xataa suuliga iyo qaabka loo galiyo qaabka loo istijaysto ayuuna baray abu dar radia allahu tacaala canhu waxa uu yihi tarakanaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wamaa taa'irun yatiiru bijanaaxayhi ila cindana minhu cilmun nebi maxamed wuxuu dhintay oo ummaddan ka dhintay isagoo shimbir samada duulayaa aanu jirin ilaa cilmi buu nooga sheegay ma xalaalba ma xaaraamba waxa weeyaan sidee loola dhaqmaya hadduu xalaal yahay qaabkee loo gowracaya kullu haada nebiga calayhi salaatu wasalaam waa noo sheegay marka shareecada rasuulku sala allahu alayh wasalam waa shareeca kaamila oo dhammaystiran ilahayna jala wacala uu dhameeyey wax ka maqan in aanu jirin ilahi waxau ihi ma faratna fi lkitaabi min shay tafaasiirta culimada qaarkood ay saareen waxaa ka mid a aayaddaas in ilaahay uu aayaddaas ku sheegayo in shareecada wax ka maqan aanu jirin ikhwaani shareecada noocaas ah ilaahay waxa uu u dooray ummadda nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaanu ilaahay inaga dhigay ama inagu sharfay inaynu noqonno dadka shareecadaa u nisbo sheegta ee waxa weeyaan ilaahay iyo kitaabkiisa iyo sunnadii nebiga rumeeyee muslimiintaa inaynu noqonno buu ilaahay inaga dhigay waa nicmo weyn oo qofka muslimka ahi inuu ku mahadnaqa ay tahay xoog kumaynu keenin oo kuwa inaga xoog badan baa gaalo ah oo ilaahay ka kufriyey caqli badnaan dadka aynu ka caqli badanayna kumaynu keenin oo in badan inaga caqli badan oo inaga maskax badan ayaa luntay horena u luntay haddana lunsan waa hidaayo ilaahay jala wacalaa uu bixiyo waana inuu qofka muslimkaahi rabbigii ugu mahadnaqaa waa inuu ogaadaa in cuntada uu cunayo iyo biyaha uu cabbayo iyo hawada uu qaadanayo waa nicam kulluhu uu ilaahay siiyey laakiin waxa waxaba ka weyn inuu ilaahay islaamkaa dhigay saa awgeed waa inaad ilaahay weydiisataa inuu ilaahay kugu dilo islaamnimada oo aanad ka ridoobin waa inaad taa ilahay weydiisataa caaisha radi allahu tacaala canha waxay sheegtay in nabigu alayh salaatu wasalaam waxa ugu badan ee uu ku ducaysan jiray ay ka mid ahayd allahuma ya muqaliba alquluub habit qalbii calaa diinik riwaayaadka qaarkood habit qalbii calaa taacatik ilaahayow taacadaada iyo diinkaada igu sug ilaahu igu dil sababtu tahay inaad ogaato inaad ogaato inaad islaamnimada ku dhimanayso wax kuu suurtagala maha waxaad qadcin karta ma in badan baa iyadoo islaamka nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka dhintay oo sunnadii iyo hadyigii haysta ayuu ka dhintay dabeedna ridowday markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam dhintay oo diintii ka baxday waxa ikhwaani sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam raacitaankeedu waa shay laga maarmaan ah waa shay qof waloo muslima saaran oo waajib ah aayaadka iyo axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam ee masaladaa ku soo aroorayna aad bay u badan yihiin halkanna kuma koobayno inaynu ku koobna wada sheegnana ugumaynu tala gelin ilaahay jala wacalaa qur-aanka wuxuu ku yidhi waana hada siraaطii mustaqiima faاtabicuuh walaa ttabicu subula fatafaraqa bikum can sabiili ilaahay waxa uu soo tilmaamay diinta islaamka iyo wanaagyadeeda axkaam badan oo shareecada islaamka ku sugan oo caqiide iyo fiqi iyo keyrkeed ba lalaana ilahay suuradda ku sheegay ancaam markaasa ilahay waxa uu leeyahy waxaad ku tidhaahaa oo fartaa dadka nebi maxamedow wa ana hada siraatii mustaqiima fattabicuuh jidkii ilaahay kaa toosan weeyaan waana siraad mustaqiima oo aan leexleexad iyo aan galla lahayn ilah wuxuu leeyay fattabicuuhu raaca walaa tattabicu subul waddooyinka ha raacina fatafaraqa bikum can sabiili deedna waddooyinkaasi ay idinka lumiso idinka hallayso waddadii saxda ahayd ee ilaahay jala wacala aayaddan culimmadu waxay ka qaateen masaa'il masaa'ilka laga qaatay waxaa ka mid ah xaqa iyo raacitaankiisu xaqana waxaynu uga jeednaa kitaabka ilaah iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee saxiixada ah ee sugan oo la qaato oo la raaco loona raaco loo qaato qaabkii iyo sidii ay u fahmeen u qaateen ugu dhaqmeen uu u baray nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii iyo quruntii wanaagsanayd calaa minhaaji asunna walnubuwa oo lagu qaato calaa ariiqati salafi asaalix ilaahay waxa uu taa waa laga qaatay aayadda waajib inay tahay waxaa kaloo laga qaatay xaqu inuu ariiq keliya yahay alxaqu waaxid xaqu inuu shay keliya yahay oo aanu tacadudin oo aanay suurtagal ahayn toban qowl oo isburinaya inay wada xaq noqdaan aanay suurtagal ahayn aqwaal iska hor imanayso masale keliya ku saabsan inay dhammaanteed wada xaq noqoto shaygaasi waa xalaal iyo maya waa xaaraan iyo maya xalaal iyo xaaraan mid yahay la garan maayo saddexda qowl inay wada xaq noqdaan suurtagal maaha waayo xaqu laa yatanaaqab xaqu iskama buriyo iskamana hor yimaado aayaddu waxay sheegaysaa dariiqada xaqa ahi inay tahay waaxida mid keliya waxaa kale aayaddu sheegaysaa baatilka iyo waxa xaqa xaqa aan ahayni inuu walaabsan yahay oo uu dariiqyo kala bayrbayro yahay ilah wuxu uhi walaa tattabicu subul wixii xaq aan ahayn ilaahay dariiqyo iyo waddooyin iyo luuqluuqyo kala duduwan ayuu ilahay ka cabiray walaa tattabicu subul ilahay wuxuu yihi subusha iyo dariiqyooyinka haddaad raacdaan aan xaq ahayn fatafaraqa bikum can sabiili sidaa ogeed xaqa waxaa lagu yaqaanaa calaamaadka ahlu sunnaha ee waaweyn waxaa ka mid ah in aqwaashoodu ay tahay mid qura fii kulli masala aqwaashoodu khaasatan caqiidada inay tahay shay keliya oo iswaafaqsan tahay oo caalimka ma jooga galbeed gunti iyo ka bari guntii jooga hal masale haddii la weydiiyo ay isku si u marayaan baynama ahlulbidacu ay qaybqaybsamayaan oo aad arkaysa firiqo kasta ahlulbidaca inay dhexdeeda sii qaybqaybsantay bal qaarkood qaar gaalaysiinayaan sidaa ogeed aayaddaas waxay tilmaamaysaa waddadaas xaqa ah iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo hadyigiisi in lagu dhego ilaahay waxaa kalou yidhi ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaaa qaliila ma tadakkaruun ilah wuxuu ihi ilaahay wuxuu idiin soo dejiyey raaca ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum wixii rabbigii raaca waa kitaabka iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam waayo sunnada nebigu calayhi salaatu wasalaam aayadda way ku jirtaa wayna soo gelaysaa leesh rasuulka ilaahay waxa uu yidhi wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa rasuulku waxa uu ku hadlayaa waa waxyi rabbi caza wajal xaggiisa ka yimi hawe iyo waxa uu jeclaystana iskagama hadla nebigu calayhi salaatu wasalaam ilahay qur-aanka wuxuu ku uhi walow taqawala calayna bacda alaqaawiil la akhadna minhu bilyamiin hadduu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxyaaba aanaanu anagu ogeyn ama amrin cafwan waxyaaba aanan anagu ogeyn qalad wey waxyaaba aanaanu anagu farin hadduu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku dhawaaqi lahaa ama samayn lahaa ama dadka amri lahaa la akhadna minhu biاlyamiin walow taqawala calayna bacda alaqaawiil la akhadna minhu biاlyamiin ilah waxa u yihi jala wacala rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa waxaa haleeli lahaa wax aanu ku talagelin ilaahay jala wacala wuxu uhi waa ciqaabi lahay haddii aanu waxa uu sheegayaa waxyi iyo diin ahayn sida awgeed rasuulku sala allahu alayhi wasalam waxa uu ku hadlayaa waxyi weeye sunnada iyo hadigiisu waa mi waa diin uu ilaahay xaggiisa nebigu alayh salaatu wasalaam ka keenay ilah wuxu uhi ittabicuu ma unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliya ilaahay sokadii waxyaabaha samaysateen oo aan waxyigii iyo hadyigii iyo diintii laydiin soo dejiye ahayn ha raacina bu ilahay ama qowl sheekh ha noqdo ama in yaroo adiga kuu guntan ha noqoto ama wadaad aad la dhacsan tahay oo aqwaashiisa aad dig la leeday ha noqdo wuxuu doono ha noqdee waa in waxa aad wax ku miisaantaa uu noqdaa kitaabka ilaah iyo sunnada rasuulka iyo hadyigii salafka intaa waxaanayn bu ilahay leeyahay ha samaynina ilah wuxuu leeyahay waa waana taasi iyo amar laakiin qaliila ma tadakaruun waxaa yar inta amarkaa iyo waanada ku waantoobaysa ilaahay aayad qur'aana wax ka badan waxa uu ku faray in isna la ateeco oo la yeelo oo wixii uu amrana la fartoomo oo la qaato wixii uu diideyna laga tago oo laga halo rasuulkiisa sala allahu alayh wasalamna la ateeco aayad qur'aana wax ka badan buu ilahay ku sheegay ilah wuxuu ihi waaiicu llaha waaiicu rasuula waxdaruu fain tawallaytum faaclamuu anama calaa rasuulina albalaagu lmubiin ilah wuxuu ihi waaiicu llaha waaiicu rasuula in kuntum muminiin waaiicu llaha warasuulahu in kuntum muminiin ilah iyo rasuulkiisa ateeca haddaa muuminiin tihiin oo iimaanku idinka dhab yahay waxa uu ilaahay jala wacala yidhi waaiicu llaha waaiicu rasuula ilaahay ateeca rasuulkiisana ateeca waxdaruu ka digtoonaada inaa ilaahay iyo rasuulkiisa khilaaftaan ilah wuxu uhi fain tawallaytum faaclamuu anama calaa rasuulina albalaagu lmubiin haddaad jeesataan oo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo kitaabka rabbigiin khilaaftaan oo keyrkood ka qaanuun dhigataan oo aad raacdaan ogaada inaanaydu annaga dhib nagu haynin wax aad noo geysateenna aanay jirin rasuulka yagana waxa saaran un ay tahay balaaq iyo gaadhsiin oo aad nafihiina ku gabadfasheen taa ogaada bu ilahay jala wacala ilahay waxa uu qur-aanka ku tilmaamay in ilaahay iyo rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam oo la ateeco iyo sunnada oo la qabsadaa ay tahay ta keliya ee caddaynaysa qofka runnimada uu ka run sheegayo diinta uu sheeganayo ee uu leeyahay waan un isba sheeganayaa ta keliya caddaynaysa calaam calaamadda caddaynaysa inay run iyo beentaay tahay ilah wuxu uhi qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allahu warasuuluh qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii ilah wuxu uhi waxaad ku tidhaahaa hadday yuhuud iyo nas yahuud iyo nasaaro iyo kuwa lamidka ah siday sheegteen ilaahay baanu jecel lahay hadday run idinka tahay ani iraaca yuxbibkum allah ilaahay wuu idin jeclaan markaas sida awgeed xasan albasri sidaan u malaynaya xasan buu ahaaye waxaa laga soo naqliyey inuu yidhi qoom baa sheegtay inay jecel yihiin ilaah iyo rasuulkiisa ilaahay markaasuu aayaddan ku imtixaanay waayo ilaah iyo rasuulkiisa jacaylka la jecel yahay waxaa calaamad u ah in wixii ay sameeyeen iyo dariiqado dariiqadii iyo hadyigii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey saxaabadiisu ay sameeyeen ilaahay uu soo dejiyey in waddada la raaco taasaa calaamad u ah calaamatu sidqi alitibaac iimaanka uu qofku sheeganayo calaamada dhabnimadiisa ku tusinaysaa waa inuu waddadii iyo dariiqadii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo hadyigiisii qaado ilaahay qur-aanka waxa uu ku sheegay cidda rasuulka sala allahu calayh wasalam waddadiisii raacda ee hadyigiisa iyo sunnadaa uu la yimi iyo kitaabka iyo sunnada qabsata inay ka badbaadayaan laba shay inay murugo ka badbaadayaan ay ka murugoodaan adduunyada iyo wixii ka tegey aakhirana inay ka badbaadayaan cabsi ay ka baqaan inay naar galaan ama ay ciqaabka ilahay uu ku dhaco ilahay waxa uu yihi faman faman itabaca hudaaya falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ciddii hadiga iyo diintayda raacda wax cabsiyo guudkooda saarani ma jirto mana murugoonayaan bu ilahay jala wacala aayaadka waxaa ka mid ah faraha badan ee ku soo arooray baabka tilmaamaya arrintaa waajibnimadeeda ilahi wuxuu ihi wama kana limu'minin walaa mu'minatin ida qada allahu warasuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim ilahi wuxuu leeyahay waxa dadka mu'miniinta sifaadkooda ka mid ah ilaahay iyo rasuulkiisu haddii ay wax xukumaan oo ay wax sharciyeeyaan qofka muslimkaa in aanu wax dooran a ka lahayn in uu raaco mooyaane si kale inaanu ku lahayn oo markaba u hoggaansamayo wixii la faray markaba u hoggaansamayo inuu ka tago wixii loo diiday ilahay wuxuu yihi waman yacsi allaha warasuulahu faqad dalla dalaala mubiina ninka ilaahay caasiya iyo rasuulkiisa ee waxay fareen jideeyeen raaci waaya dalaal cad iyo baadi cad bulmabi ayuu ilahay jala wacala leeyahy ninka lumayna shaki waxaan lahayn in uu dariiqii ahlu naarka uu hayo ee naar gayaysiin lahaa inuu hayaan shaki lahayn sidaa awgeed qofka muslimkaahi waa inuu markuu doono inuu iimaankiisa miisaano uu isweydiiyaa ilaahay wuxuu amray iyo isagu xaggay kala taagan yihin sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam marka loo sheego muxuu samaynayaa ma hoggaansamaya markaba mise naftiisu waxay raadinaysaa cudurdaar uu kaga baxsado miisaanka dhabta ay tahay weeye ilaahay jala wacalaa waxa uu qur'aanka ku yidhi falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliim aayaddaasi aayadka uga cabsida badan ayay ka mid tahay ee tilmaamaya hadyigii iyo sunnadii rasuulka in lagu dhegaa inay waajib tahay khilaafkooduna inay xaaraan tahay ilaahay waxau idhi ha ka digtoonaadaan kuwa khilaafaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam amarkiisii hadyigiisii iyo waddadiisii iyo dariiqadiisii ee khilaafaya ee ku khilaafaya wixii uu nahiyey samaynta ay samaynayaan wixii uu amray ka tegidda ay ka tegayaan ama ay dayacayaan dadka noocaasihi ha ka digtoodaan bu ilahay laba shay midkood inay ato fitno oo uu diintaba ka ridoobo sida selafka qaarkood ay yidhaaheen subxaana allah ama diintiisa lagu fitneeyo oo ibtila'aad iyo masaa'ib lagu sallido ama asiibahum cadaabun aliim ama cadaab adagi aakhiro uu ku dhaco labada midna walaalayaal qofku ma qaadi karo qofka muslimkaahi ama qofka bini aadamkaahi in adduunyada lagu fitneeyo oo lagu sallido fitan diintiisa sababa inuu ka gaaloobo iyo shirki iyo gaalnimo uu galo iyo zeeq iyo inxiraaf ama se lagu sallido waxa weeyaan shubahaad diintiisa ka fidneeya waa arrin aada u dhib badan arrin aad iyo aada u dhib badan weeyaan oo qofku inuu ka digtoonaado ay tahay sidaa awgeed salafki iyagoo aayaddan ka baqaya marka loo sheego oo oo aad iyo aad ayay waxay u baqi jireen marka loo sheego diin ee aayaad qur'aan iyo axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam loo sheegay iyagoo aayaddan ka baqaya markaba way istaagi jireen iyagoo fidno ka baqaya diintooda inay ka fidnoobaan waxaana khatar ah qofka inta sunno nebi loo sheegay iyo hadyi gebi ee lagu dhaaho diintu nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo hadyigiisii waa sidaas iyo dhaqankiisii ama xadiista nebiga saasaa ku soo aroortay masaladan waacaynkaa yidhaaha maymay anigu waxaas ma ima qurqursana aniga saa iyo saasay ila tahay ee ra'yigiisa ku caarida wuxuu khatar u yahay inuu gaalnimo ay geyaysiiso qadiyadaasi ama fitno in lagu saliday diintiisaba waxa weeyaan khatar gelisa sidaa darteed waanu qofka muslimka ay aada masaladaa uga tanabuhaa oo aada isaga ilaaliyo walihaada saxaabada rasuulka alayhi salaatu wasalaam haddii lagu raha rasuulku wuxuu yidhi ilaahay waxa uu yidhi waa istaagi jireen samicnaa wa atacnaa waa hoggaansami jireen khamrigaa la xaaraantimeeyey markaasaa saxaabada rasuulku inama alkhamru walmaysiru waalansaabu waalaslaamu rijsu min camali shayطaani fajtanibuuhu lacalakum tuflixuun iyo aayaadka la midka ay markay soo degeen ayaa aayaadka waxaa ka mid ahayd aayad aakhirkeeda ay k ay ku jirtay fahal antum muntahuun oo ilaahay leeyahay saas ayuu ilaahay sharciyeeye war ma ka haraysaan oo bahalkaa ma ka tegaysaan cumar khadaab radi allahu canhu wuxuu ihi intahayna yaa rabbana a waa ka hadhnay waanu farahaanu ka qaadnay ilaahayow saxaabada rasuulku waxay sheegeen inay daadiyeen khamrigii agtooda yaallay ilaa iyo dariiqyada madiine ay noqdeen khamri qaarkood ay la qulquleen waxayna taasi ku tusinaysaa sidaa ay sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo amarkiisa u raacayeen ikhwaani axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay in wax wal oo khayr ummaddan uu ugu jiro u bayaamiyey wax wal oo shar ummadda ugu jirtana uu ka reebay isna uu caddeeyey oo aanu nebigu calayhi salaatu wasalaam diinta wuxu qariye jirin rasuulku wax walba waa bayaamiyey sidaa awgeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam yowma xajat alwadaa wuxuu yidhi dabow ilaahay wuu ikiin weydiin doonaa ee maxaa odhan doontaan maalinta yowma alqiyaame saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay yidhaaheen waxaanu qiraynaa inaad dadkaa diintii soo gaadhisay nashhadu annaka ballagta wa nasaxta inaad diintiina soo gaadhsiisay oo aad noo nasteexaysay oo aad hadyigii iyo sunnadii ilaahay uu kuu soo dhiibayo shareecadii dhammaanteed bilkaamil noo soo gaartaa ayaan ilaahay hortiisa ka markhaati kacayna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi taraktukum cala almaxajati albaydaa layluha ka nahaariha laa yaziqu canha ila halik taraktukum cala albaydaa layluha ka nahaariha waxaan idinkaga tegey u nebigu calayhi salaatu wasalaam wada cad hadyi iyo diin cad oo habeenkeed iyo maalinteedu siday maalintu u caddahay iyo habeenkeeduna u cad yahay yacni saasoo kale waadix u ah wax khafiya aanu jirin laa yaziiqu canha ilaa haalik buri nebigu alayhi isalaatu wasalaam kama timbiri raxanayo mid halaagsamay oo masiiba ku dhacday mooyaane abu hureyra radi allahu tacaala canhu waxa uu wariyey sida bukhaari ku taalla wuxuu yidhi buri nebigu calayhi salaatu wasalaam kullu ummatii yadkhuluuna aljannata ilaa man abaa ummaddayda dhammaanteed jannaday gelayaan ilaa mid diida mooyaane saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam way yaabeen markuu nebigu yidhi jannada dhammaantiin ummaddaydu way gelaysaa ilaa nin jannada iska diida mooyaane waxay jiraan waman yaaba ya rasuula allah oo ninka janno diidayaa waayo wa kuma rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi man ataacanii dakhala aljanna waman casaanii dakhala annaar ninka i adeeca ee waddadaydii iyo hadyigaydii iyo diintaydii qaada ee ku camal fala waa jannada ayuu gelaya culamada qaarkood waxay idhaaheen ahlulcilmiga qayb ka midi dakhala aljanu nebigu uri wuxuu ka cabiray inuu galayba sababtu waa maxay waxaa xaqiiqo ah qofka rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadyigiisii iyo waddadiisii mara ee ku taqayuda ee waa dariiqadiisa dadkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam sanadkee uu isagu jideeyey tababaray ee uu tarbiyeeyey qaabkoodiina u fahmaa diinta nebiga calayhi salaatu wasalaam manhajkaa salafigaa qaata ku dhega walow dadku ha kuba nacaane qofka noocaasihi waxa xaqiiqo ah bifadli illaahi caza wajal wa bacda idni ee sidaa ku dhinta inuu jannada gelayo aanay ka tahay taasi sidqi iyo ikhlaas sidaa awgeed buu nebigu maadi uga cabir uri dakhala aljanna waman casaanii dakhala annaar buu yidhi wa alayhi salatu wasalam ninkan i caasiyeyna waa nin jannada iska diiday nin janna iska diidayna dee ahlu naar buu noqonaya sidaa awgeed ikhwaani ilaahay nafaheenna aynu kaga baqno maanta adduunyada ayaynu joognaa berrina aakhiraynu joogaynaa si aweed waa inaynu nafteenna ilaahay kaga baqno oo nafteenna aynu ku xakamayno hadyigii iyo dariiqadii nebiga calayhi salaatu wasalaam waa inaanay ku dagin oo aanad ku kadsoomin adduunyada iyo dhaldhalaalkeeda iyo dadka maanta adduunyada ku fitnoobay rasuulku sala allahu calayhi wasalam bal dardaaran khatar ah oo ay saxaabadiisu ka yaabeen oo uu u sheegay dadka dhegeyso waxay imaam axmed iyo tirmidi iyo kayrkeed ba kayrkoodba ay wariyeen saxaabiga cirbaad bnu saariyal radia allahu tacaala canhu ba waxa uu yidhi wacadana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi horta xadiiska awelkiis wuxuu ahaa nebiga alayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu natejiyey maalin maalmaha ka mid a salaad subax markaasaa uu nawaaniyey nebigu alayhi salaatu wasalaam markuu salaaddii ka baxay wuxuu yihi saxaabigaasi wacadana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama mawcida wajilat minha alquluub wadarafat minha alcuyuun waxa uu nebigu nawaaniyey waano naga yaabisay bal sifaadkay waanadaasi lahayd dhegeyso waxa uu nebigu wuxuu yihi saxaabiga cirbaad ibnu saariya radia allahu tacaala canhu nin oohin badan ayuu ahaa siday sheegeen dadkii arkay ee saalixiinta ahaa ee wax ka qaatay addoon alla kacabsi badan buu ahaa axad saxaabadii rasuulka sala allahu alayhi wasalam ka midana uu ahaa waxay yidhaaheen cirbaad ibnu saariya waxa uu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam mawcidada iyo waanada uu nawaaniyey wayna gilgishay waayo qulubtayda way gilgishay bay dhaheen allahu mustacaan sababtu tahay ka wax waaninaya waa kuma waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam luuqadda iyo afka uu ku hadlayaa waa tee waa luuqad iyo af lagu hadla kii ugu fadli badnaa oo ilaahay uu dooray waxa uu ku hadlayaana waa waxyi ilaahay jala wacala uu soo dhiibay saacadda uu hadlayaa waa saacad ma waa salaad subax kadib markay cibaado ka baxeen oo ilaahay jala wacalaa intay tukadeen dabadeedna ay salaadii dhammaysteen ayuu nebigu alayhi salaatu wasalaam ka dhex kacay salaaduna waa salaadaha salaada ugu fadliga badan salaat subx laa ilaha ila allah cidda uu nebigu la hadlayaa sala allahu alayh wasalam waayo waa ummaddan ciddii ugu fadliga badnayd waxaana macruuf ah qofka ahluliimaanka ah kitaabka iyo sunnada iyo aayaadka qur-aanka ay qalbigiisa way raadeeyaan walihada walaalayaal haddaad aragta qalbigaagu inaanu inaba dig digigaxanaynin inaba aanu raad yeelanaynin inaba aanu khushuuci ku soo dhacaynin qalbigaaga ay isugu mid tahay heesta iyo kitaabka qur-aanka ay ogow inaad bogtid waxaad ogaataa inuu qalbigaagu wax kasii yihiin dib naftaada ugu noqo markaad aragto in aayaadka qur-aankaahi aanay kaaga duwanayn hadalka dadka aad aragto in axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo waanadu qalbigaagu aanu u jeedin waxaad ogaataa qalbigaagu inuu xanuunsanayo laba mid baanu ka dhexeeya in xanuunka ayaa uu yahay m xanuun aad aad furan karto xanuun aad dawayn karto laakiin waxaa khatara inuu noqdo xanuunku saydareeyey oo khatara ah oo ay adagtay saad wuxuga qabataa waxaanad ogaataa macsi kasta uu qofku sameeyo intay doonta ha gaadho hadduu toobad dhaba toobad keeno inuu rabbigaa jala wacala kaa dhaafaayo inuu rabbigaa jala wacala kuu bedelaayo waxa uu yidhi saxaabigaasi mawcidadaasi way naga ohisay way naga ohisay taasina waxay ku tusinaysaa in ay ahayd mawcido raadaysay waayo ishu waxay oydaa ama ishu waxay qoydaa oo ilma ka timaadaa ee muslim ah aad deecdaan taana waan idin waan idin dardaarmaya nebigu alayhi salaatu wasalaam waxa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yihi qofka madaxda idin noqday haba noqdaba addoon xabashii buu nebigu calayhi salaatu wasalaam xataa hadduu addoon xabashii idin qabsado oo uu madax idin noqdo wixii wanaaga ee uu idin faro yeela buu nebigu calayhi salaatu wasalaam bal hadda u fiirso nebigu calayhi salaatu wasalaam labada dardaaran ee uu dardaarmay culayskooda rasuulku sala allahu alay wasalam wuxu uhi awalan horta ilaahay ka cabsada waayo ilaahay inaad ka cabsataa waxay ku damaanad qaadaysaa nabadgelyo adduunya aakhiraba ilahay waxaad kaga cabsanaysaa naftaada waxaad ilaahay kaga cabsanaysaa ehelkaaga waxaad ilaahay kaga cabsanaysaa dadka muslimiinta waxaad ilaahay ka cabsanaysaa meel kasta iyo wakti kasta oo aad joogto ilaahay ka cabsigiisana waxaan ku koobayaa anigoon in badan dhex gelaynin si aanu mawduucii ila ballaaran cabdullaahi ibnu mascuud radia allahu tacaala canhu saxaabi saxaabada rasuulka ka mid ah waa waxaa la yidhi alla ka cabsigu waa maxay waxaa sanad saxiixa kaga sugan cabdullahi ibnu mascuud inuu yidhi alla ka cabsigu waxa weeyaan an yuaaca taqwadu waxa weeyaan waa an yutaaca allaha falaa yucsa waa in ilaahay la ateeco oo lagu ateeco wixii uu ina faray isagii rasuulkiisu sala allahu alayh wasalam falaa yucsaa oo aan la caasiin haddii qofka muslimkaa macsiya ay ka dhacdana u markaba toobad keeno waayo dadku macsuumiin maaha waxaa kaluu yidhi wa an yudkara falaa yunsa waa in ilaahay la xuso oo carabka laga xuso oo jawaarixda iyo gacmaha laga yani waxa weeyaan laga xuso oo qofku ilaahay jala wacala uu xuso jawaarixdiisa iyo xubnihiisa iyo carabkiisaba ilahay u ka xuso carabkiisu ilahay ka xusayaayo waxa uu akrinayaa qur-aankii waxa uu akrinayaa waxa weeyaan adkaartii waxa uu akrinayaa wixii wanaagsanaayoo dhan dadkii uu khayrkii faraya xumaantiina wuu u diidayaa waa ilahay xus la xusayo caabka laga xusayo jawaarixdiisu ilaahay ka xusaya cibaadaadkiibuu la imanaya salaadii buu tukanayaa soonkiibuu soomayaa waxa weyaan xajkiibuu la imanaya jihaadkiibuu sunada ahaa ee sharciga waafaqsanaa ayuu la imanaya kullu haada sadaqada ayuu bixinaya wa an yudkara falaa yunsa waa in ilaahay la xuso o aan la iloobin qofkuna hadduu ilaahay iloobo ilaahayna waa iloobaya cid loo irkado oo la magan galo oo waktiga shadaa'idda loo qayshado oo wakti walba iyo wax walba karta na waa ilaahay un caza wajal waaka ilah yidhi aman yujiibu lmudara idaa dacaa cidaan ilaahay ahayn miyay jirtaa oo ajiibto oo wax u tarta cidda dhibaataysan maa maya weye ikhwaani waxaa kaluu nb waxaa kaluu yihi cabdullahi ibnu mascuud radia allahu canhu wa an yushkara falaa yukfar ilaahay alla ka cabsigiisa waxaa ka mid ah in loo mahadnaqo nicamkii iyo wanaagga ilaahay uu ku siiyey islaamnimada iyo iimaanka inuu muslim kaa dhigay inuu ilaahay caro awlaad ku siiyey inuu rabbi ku karsiiyey inaad inaad inaad caabuddo inuu ilaahay ku siiyey wakti aad rabbigaa u dhowaatood ku caabuddo inuu ilaahay kugu hadeeyey oo ku tusoo ku waafajiyey sunnadii iyo hadyigii nebiga calayhi salaatu wasalaam inaad qaaddo oo in badanoo muslimi ka lumeen kullu haadihi maxay ka mid tahay waa nicam u baahan in ilaahay lagu mahadnaqo ilaahay inuu ku siiyey risiq aad cunto sakan iyo meel aad degto kullu haadihi waa min annicam si awgeed waa in ilaahay loogu mahadnaqo oo falaa yukfara aan laga gaaloobin limaada haddaad ilaahay nicamkiisa kaga gaaloodo rabbigaa nicamka waa kaa qaadaya wamaa rabuka bidallaamin lilcabiid rabbigaana addoommada ma dulmiyo ikhwaani taqwada intaas ayuu cabdillahi ibn mascuud ku fasiray cali bin abi aalib mar la weydiiye lagu yihi taqwadu waa maxay waxa uu yidhi actu bilqaliil in ilaahay wixii kusi uu ku siiyey walow haba yaraadana aad ku qanacdo walisticdaadu liyowmi araxiil inaad u diyaargarowdo maalinta guuritaankeed aakhiro aakhiradaada inaad u diyaargarowdo wax u dhigato waalcamalu bitanziil kitaabkaa ilaahay uu soo dejiyey inaad ku camal fasho sida awgeed nebigu taas dadka waa u dardaarmay alla ka cabsigana waa wasiyo ilaahay uu dadkao dhan u dardaarmay ilahay quraanka wuxuu ku uhi walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu llah idinka iyo kuwii idinka horreeyeyba waxaanu farnay u dardaarannay waajibkaga dhignay inay rabbi ka baqaan nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa kale u dardaarmay in adduunkooda maadaamay adduunka adduunkii dadka muslimiinta ahy inay adduunkooda wax haddii ay sameeyaan wanaaggiisa uu ku jiro oo ah in dadka ilaahay uu maamulka u dhiibay ee umarada ee madaxda ah in wixii wanaaga ee ay faraan lagu maqlo oo lagu adeeco oo aan xukunka lagula murmin waayo lagula dagaalamin waayo taasi waxay sababaysaa in dhiig badan oo muslim daato in muslimiintu kala tafaraaruqaan in qolobo qolo dhiigooda xalaashato meesha ka baxdo masaa'ibka maanta ayna hayste aynu aragnay oo dhan ayaa shareecadu si ay u awdo ayaa waxay amar ku bixisay in dadka maamulka haya aan maamulkooda lagula murmin aan seef lagala hortegin aan lagu bixin taas ayay shareecadu fartay bal nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka soo gaadhsiiyey inuu yidhi xataa ka idin qabsaday ee idiin madaxdaya hadduu addoon xabashiya noqdo waa xabashi kow waana addoon hadduu kaasi idin qabsado xataa oo wanaag wixii ah ku adeeca buu nebigu alayhi salaatu wasalaam maqla waayo in lagu baxo oo lala dagaalamo fitanka iyo dhibaatada ka dhalanaysa ayaa miya bilmiya waxay ka xun tahay waxa wana waxaa ka dhalan kara ee wanaag ah culimadu waxay isweydiiyeen hunaa masalo oo shareecada waxaa ku soo aroortay cidda madaxdaaya inay quraysh noqoto eh oo nebigu wuxu uhi ala'imatu min quraysh a'immadu quraysh bay ka mid tahay sideebaa addoon xabashii uu madax u noqonaya miyaanay nusuustaasi iska hor imanaynin culimadu waxay yidhahaan iska hor iman mayso ee nebigu calayhi salaatu wasalaam hadalkan laba midkoodun buu uga jeedaa inuu nebigu uga jeedo mubaalago iyo ku xeel dheeraansho uu ku xeel dheeraanayo in ciddii ilaahay maamulka muslimiinta u dhibayn la adeeco cidday doontaa noqotee maadaama asalkii islaamnimo hayso waxayna kami la mid tahay bay idhaaheen taasi tuu nebigu uhi sala allahu alayh wasalam ninka ilaahay masaajid u dhisa walow ha ahaado masjidkaasi ha leekaado shimbiri inay fadhiisato ama guri ka dhigatee ilaahay guri buu jannada uga dhisaa culimadu waxay dhaheen yani shimbir inay fadhiisato masjid in yani inaan masjid intaan leekaanin waa la garanaya lakin nebigu wuxuu uga jeedaa qofka wanaag wuxuun ka sameeyo inuu ilaahay caza wajal ama masjid wuxuun ku darsado inuu ilaahay jala wacalaa ka abaalmarinayo culimada qaarkood saasay dhaheen waana jawaabta ibnu rajab uu tilmaamay ahlulcilmiga qaarkoodna waxay dhaheen maya waxaa jirta xaalad cidan qurayshayn ay madax noqon karto oo waa goorma waa haddii imaamka muslimiinta ee quraysh noqonay qurayshiga ahi ee quraysh iyo reerkii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka dhashay ka dhashay isagu uu madax ka dhigo oo ciidan qurayshayn hadduu isagu madax ka dhigo oo uu gobollada qaarkood madax uga dhigo waa la adeecaya oo daacadiisay ka mid tahay samciga iyo daacaday ka mid tahay waanay dhacday taas oo kale taarikhda islamka way ku dhacday jawaabtaa lafteeda ibnu rajab waa tilmaamay ahlulcilmiga qayb ka midii waxay kale yidhaaheen oo iyaduna jawaab toosana war maya ee goorta la leeyahay alaimatu asalku waxa weeyaan aimada muslimiinta u talinaysa inay quraysh noqdaan muslimiintao dhanna imaam keliya madaxweyne keliya ay yeeshaan sidaasi asalka ahayd laakiin haddii xaaladan la waayo sida taynu maanta ku jirno oo kale ama waxa weeyaan ay timaado dad xoog mas ku qabsada oo ku muqooniya dabeega muslimiinta oo madaxtinimadoda xoog ku qabsada kuwaas hadday mus- maadaamay muslimiin hadday xoog ku qabsadeen la odhan maayo xoog bay ku qabsanayaan waa in laga tuuraaye iyaga in la adeeco wixii wanaagga lagu adeeco ayaa ka fudud in fitno kale muslimiinta la dhex dhigo sidaa ogeed waktigaa waxa kala duwan haddii ay suurto gelayso in waktulikhtiyaarka iyo waktulidiraarka oo xaaladani waa xaaladda ay xaaladda ay dilkiga ay qasab noqoto ee ay timaado inay ciidan quraysh ahaynin meeshii qabsato xaaladda noocaasina waa lagu yeelaya wixii wanaaga si looga baxdado dhiig kaleo muslimiinu sii daato maalinta muslimiintu taladaa nebigu uu bixiyey markay ka tegeen waa aragnaa gobol gobol iyo dowlad dowlad dhibaatooyinka u haysto waxaana maanta la dareemi karaa waaqaca aynu ku noolay laga dareemi karaa wixii laga faa'iidey madax lagu baxo oo iyo dowlado la dumiyo wixii laga faa'iidey waa la dareemi karaa meeshaan u socdaa way dambaysaa ee dardaarankii nebiga waxaa ku jiray sala allahu alayh wasalam inuu yidhi fainahu man yacish minkum fasayara ikhtilaafan kasiira nebigu wuxu uhi ninkiina sii noolaada wuxuu arki doonaa khilaaf badan oo dadka muslimiinta dhexdooda dhex dhaca oo la isqabsado nebigu wuxuu uhi markaas khilaafkaasi maaha khilaaf adduunye laysku qabto laakiin waa khilaaf diiniya oo ad- in diinta la isku khilaafaa dhici doonta buu nebigu alayhi salaatu wasalaam dabaday bal hadda nebigu dhegeyso wuxuu kuu sheegay makhrajkii iyo waddadii iyo meesha aad uga sakan lahayd khilaafkaas iyo xaqa si aad u raadin lahayd nebigu wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam facalaykum bisunatii wa sunati alkhulafaa'i alraashidiin almahdiyiin waxaa laasimtaan oo ku dhegtaan sunnadayda sunnada waxaa looga jeeda waa dariiqada nebiga alayhi salaatu wasalaam iyo hadyigiisa waa in qofku uu dariiqadaydii ku dhegaabu nebigu alayhi salaatu wasalaam wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiin iyo sunnadii afartii khaliif abubakar iyo cumar iyo cuthmaan iyo cali wadadoodii iyo dariiqadoodii nebigu wuxuu ku sifeeyey inay mahdiyin yihiin ay hanuunsan yihiin a raashidiin ay yihiin ay toosan yihiin afarta khaliif saxaabada rasuulka alayh salaatu wasalaam ugu waaweynaa culimadoodiina ahaa afar khaliif oo xaqana ahaa khilaafadoodana ay xaq tahay rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi labadaa ku dhega sunnadayda iyo sunnada saxaabadayda khaasatan sunnada khulafaa araashidiin waxa isweydiin leh dadka qaarkood oo ducaadda maanta adduunyada ku nool ka mid a waxay meelaha la wareegaan amaseba ay ishkaal iyo muran ka keenaan inay maanta waajib tahay in la raaco dariiqadii saxaabada rasuulka alayhi salaatu wasalaam waxaana idhahan dadka waxaa ku filan kitaabka iyo sunnada sunadii nebiga alayh salaatu wasalaam waa mudawana waa qorantao waa taallaa kitaabkii ilaahayna waa maxfuud oo baynanaa buu yaallaa kutubtii tafaasiirtii iyo shuruuxdii axaadiistuna waa buuxdaa maxaa dadka loogu laasiminayaa saddexdan qarni ee la sheegayo ama dadkii selafka ahaa fahamkoodii maxaa loogu laasiminaya waajib maaha jawaabteedu waxay tahay waxaan shaki lahayn in rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyaga uu uga aqoon badan yahay diintiisa sala allahu alayh wasalam waxaan shaki lahayn inuu nebigu uga aqoon badan yahay sala allahu alayh wasalam ugana nasteexayn badan yahay ummadda iyaga nebigu wuxuu odhan kari lahaa sunnadayda laasima iyo dariiqadayda laakiin nebigu intii kumuu joojine wuxuu ku daray waxaa raacdaa khulafaau raashidiin dariiqadoodii axaadiis kale waxay ku soo aroortay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yihi ummadaydu way kala tafaraaruqi doontaa oo saddex iyo toddobaatan firqay noqon doontaa dhammaanteedna naartay gelaysaa saddex iyo toddobaatankaa firqo mid mooyaane rasuulka sala allahu alayh wasalam markii la weydiiyey middaasi waa ayo rasuulku wuxuu yihi man kana calaa misli ma ana calayhi alyawma wa asxaabii riwaayaadka qaarkeed waxaa ku soo aroortay oo waxa weeyaan saxiix ah qawi kana qawisan riwaayada aan sheegay inuu nebigu uhi hiya aljamaaca labada riwaayaod way isfasirayaano madmuunkeedu wuxuu noqonayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi cidda badbaadaysaa waa jamaacada haysata aniga iyo hadi di- aniga iyo saxaabadaydu diinta maanta aanu ku sugannahay sidaa awgeed wa dariiqadii salafka in diinta loo qaato oo loo fahmo oo lagu taqayudo waa shayga keliya haddaanu salafiyiin nahay dacwa salafiya ay kaga duwan tahay dacwaadka kale ikhwaan ha noqoto tabliiq ha noqoto keyrkood ha noqoto itixaad murji'o waxa ay kaga duwan tahay dacwada nebigu calayhi salaatu wasalaam dacwaadkooda dacwa salafiya waa dacwad ku taqayuda aan marnaba ka bixin inay raacdo waddadii selafka ridwaan ullahi tacaala calayhim oo u fahmaysa kitaabka iyo sunnada siday u fahmeen saxaabadii rasuulka iyo taabiciinta iyo quruntii mufadalada ahayd nebigu wuxuu yihi khayr الnaas qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum waxaa dad ugu khayr badan bu hi nebigu alayh الsalaatu wasalaam ummadayda waxaa ugu khayr badan qarniga aan noolahay cidda nool ee raacday um ummadda khayru الnaasi qarni nebigu markuu leyahy ama khayru ummati qarni nebigu wuxuu u jeedaa annaas iyo ummatiba wuxuu uga jeedaa ciddii muslim ahayd ee hadigiisa haysatay ummatulijaaba loo jeedaa saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam baa ummaddan ugu fadli badan saxaabada rasuulkana abubakar iyo cumar abubakar baa ugu fadli ku xiga cali baa ku xiga nebigu wuxuu yihi uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum dabadeedna waxaa ku sii xiga oo ummadda ugu fadli badan xagga fadliga kuwa iyaga ku xiga dabadeedna kuwa kusii xiga sidaa awgeed ikhwaani salaamadu waxay ku jirtaa in ariiqadii selafka la raaco walihaada bu nebigu alayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa bal haddama wuxuu ku metelay u fiirso rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu ku metelay naftiisa nebigu wuxu uhi asxaabii nebigu wuxuu ku metelay saxaabadiisa xadiiskuna saxiix muslim buu ku jiraa wuxuu nebigu ku metelay saxaabadiisa inay yihiin xidigo xidigaha nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu yihi samada ayay qurxiyeen oo ziin ayay yihiin xidigu markay samada ka daataan dee samadu waa baaba'aysa rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxu uhi saasoo kale waxaa waa saxaabadeeda ayaa ummadayda u ah saas oo kale nebigu wuxuu yihi markay nujuumtu tagto ataa ummatii ma tuucadu ata samaa maa tuucadu samada marka xidigaha laga waayo waxaa samada u imanaya wixii loo yaboohay oo burbur iyo baaba iyo nisuushaha qiyaamaha dhacaya faida dahaba asxaabii ataa ummatii maa yuucaduun saxaabadaydu markay tagaan ummadayda waxaa ku dhacaya wixii loo yaboohay bu nebigu alayh salaatu wasalaam khilaaf baa ka dhex dhacaya waxaa ka dhex dhacaya waxa weeyaan in diinta laysku khilaafo in bidac ay yimaadaan in sunnadii wahaakada walihaada haddaad u fiirsato bidaca waxay faafeen oo intishaareen ama isaba yimaadeen in badankoodu saxaabadii rasuulku sala allahu alayh wasalam markay tegeen ama in yar in yar sii noolay walxamdu lilah saxaabada rasuulka wax mubtadica ahay kama mid ahayn ma kaana minhu mubtadica mubtadica kama mid ahayn saxabada rasulka alayh salaatu wasalaam nebigu alayh salaatu wasalaam wuxu uhi waxaa ku dhegtaan sunnadayda iyo sunada khulafaa araashidiin hadyigii saxaabadayda nebigu wuxu uhi tamasakuu biha qabsada wacaduu calayha binawaajid joosdambedyada ku qanina waxaa la yaqaanaa qofku waxa uu doonaya inaanu ka fakanin joosdambeedku ku qabtaa nebigu alayhi salaatu wasalam wuxuu leeyay sidaas aad sidaasoo kale sunnadayda iyo hadyigayda iyo diintayda iyo dariiqada anigiyo saxaabadayda aanu ku sugannahay ku qanina goosdambeedyada nabiga bal dhegeyso wuxuu yihi waiyaakum wa muxdathaati lumuur waxaan idinka digayaa idinka iyo waxyaabaha la soo darin doono ee diin laga dhigi doono nebigu wuxu uhi faina kula muxdathatin bidca wax kastoo la soo dariyaa waa bidco wa kulu bidcatin dalaala wax kastoo bidcayna waa baadi bu nabig alayh salaatu wasalaam bidco kasta waa baadi bidco wanaagi ma jirto sidaa ogeed ikhwaani rasuulka sala allahu alayh wasalam ciddii nabadgelyo doonaysa iyo badbaado inay aakhiro badbaadaa safiinatu najaat doonida lagu badbaadayaa ee baddaa mawjaadka badan aa lagaga baxayaa ee qofku fitanka maanta taagan uu kaga bixi karaa waa maxay waa kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo manhajkii saxaabada iyo selafku ay haysteen iyo fahamkoodii ku dhego waxaanad walaalayaashaa eed ogaataa ahlulxaqu waa yar yihiin dadka ahlulxaqa ahi weligoodba waa yaryihin ilahi wuxuu uhi wamaa akharu nnaasi walow xarasta bimu'miniin dadka badankoodu wamaa akharu nnaasi wama wama ilahi waxa yihi wain tutic akara man fi lardi yudiluuka can sabiili illah labada ayad waxay tilmaamayaan in dadka ahlulxaq ahi ay yar yihiin oo dadka ahlulbatilka ay weligoodba ay badan yihiin sidaa awgeed waa inaanad dareemin kelinimo waa inaanad dareemin cidlo maadaamaad tahay qof haysta hadyigii nebiga alayhi salaatu wasalaam iyo dariiqadiisi ogow inay najaasadii iyo badbaadadii aada hayso ikhwaani sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam markaynu leenahay hala raaco waa in qofku akhlaaqdii uu kaga daydaa nebiga calayhi salaatu wasalaam walaalayaal waxaan aada idinku waaninayaa in lagu dadaalo in laga akhlaaq dhigto akhlaaqdii nebiga alayhi salaatu wasalaam rasuulku alayhi salaatu wasalaam waa dulqaad badnaa sala allahu alayhi wasalam wuu sabir badnaa sala allahu alayhi wasalam rafiiq dadka u naxariis badan buu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam sifaadka noocaasa walaalayaal waxa u baahan inay idinka arkaan dadka maanta aad dhex joogtaan ama in badanoo muslim ay dhex joogaan ee gaalada ah waxaanad ogaataa walaal akhlaaqda wanaagsan in um umam iyo iyo dalal dhani ay ku islaameen markay arkeen akhlaaqdii saxaabada rasuulka alayhi salaatu wasalaam iyo dadkii tarbiyeeyeen marka adiga ha lagaa arko akhlaaqdii akhlaaqdii wanaagsaneed adiga ha laga arko waa inaad noqotaa qof run badan waa inaad noqotaa qof ballamadiisa ilaaliya waa inaad noqotaa qof diintiisa ku dhaqmo aan ka been sheegin waa inaad noqotaa qof raxiima oo qofkan tusa inaad naar uga baqayso waa inuu qofkan u arka inaad dantiisa wado taa waa in lagu dadaalaa mithaal keliyaan idin siinaya mithaalkaasi wuxuu yihi rasuulkiina sala allahu alayhi wasalam aad ayaa loo dhibay waxaa la dhibay dhib aan keyrkii la dhibin nebiga calayhi salaatu wasalaam ambiyada kale dhib aan la dhibin ayaa la dhibay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa laga saa waxaa xataa waxay soo gaadhay dhibka la dhibay nebiga calayhi salaatu wasalaam in la aflagaadeeyo saaxir baa lagu sheegay sixiroole waa faaliyaa la yidhi waa majnuuno waa waalan yahay baa la yidhi waxaa la yidhi waa nin adduunyiye madaxtinimo u cararayaa la yidhi waxa wax walba waa lagu sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam taasi waa dacaayadii afka rasuulka sala allahu alayh wasalam waa la dhibay oo waxaa lagu dhibay in laga saaray maka iyo talkii waxaa lagu dhibay in dariiqyada lagu shiiday waxaa lagu dhibay in lagu diray nebiga calayhi salaatu wasalaam dadka dadkii ugu liitay oo carruur iyo dumara oo la dhegxiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulka sala allahu alayh wasalam waxaa lagu dhibay xataa isagoo kacbada ku cibaadaytay in mandheer la saaray nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu dhibay sala allahu alayh wasalam in la eriyooday markuu hijrooday oo madax furasho la duldhigoo la yidhi ninkan maxamed iyo abubakar iyagoo nool keena ama madaxyadoodii oo meyda keena boqol neef oo geelaa la siinaya madax furasho iyo waxyaabaha noocaasa gaalada ay maanta samaynayaan wax cusub maaha nabiga alayh salatu wasalam waxaa lagu dhibay in la cunoqabateeyey rasuulka waxaa lagu dhibay in dadkii raacay la laayey oo dhib loo geystay oo bilaalkii ku dhacday waa macruuf rasuulka alayhi salaatu wasalaam kullu hada waa lagu sameeyey bal nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu talagalay in la dilo qaw lagaga siiyo quraysh oo dhan baa ballan ku gashay iyo mushrikiin dabadeedna ilaahay baa badbaadiyey iyada halkaa ilaa hada alxad gaadhay ayuu rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu gacanta ku dhigay nimankii kullu hadaa sameeyey yoomu fatxi maka maalintii maka la furtay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu gacanta ku dhigay nimankii waxaa ku sameeyey bal waxaad sawirtaa cadow aksar min tobannaan sano ku dhibayey oo ku daba taagnaa oo dacwo meelaad ka gasho weyday oo dalkaad u dhalatay kaa eriyey oo dadkaagii qayb laayey oo wixii ku raacay waxna xabisay waxna dilay waxna wixii haysen ka furtay oo adiga ma heer gaadhsiiyey madax furasho in lagu in lagu dhigo kullu haada kugu sameeyey haddaad gacanta ku dhigi lahayd maxaad ku samayn lahayd rasuulka alayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi maxaa u malaynaysaan inaan idinku samaynayo waa lay maqlayaa soo ma ma lay maqlayaa rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi maxaa u malaynaysaan inaan idinku samaynayo waxay yidhaaheen kelmad aanaad filanaynin waa niman isag waxay sameeyeen intuu soo ururiyey maxaa umalaynaysa fama yatadunuuna anii saanicun bikum inaan maanta idinku samaynayo maxaybaa umalaynaysaa dabeedna waxay yaqaaneen nebiga dhaqankiisi iyo akhlaaqdiisi wanaagsanayd bay yaqaaneen waxay yidhaaheen waxaa tahay akhun kariim wa bnu akhin kariim walaal wanaagsan oo walaal wanaagsani dhalay ayaa tahay waa quraysh waa nimankii nebiga wax walba ku sameeyey nimanka saalix rasuulku sala allahu alayh wasalam intuu saa uga bogtay ayuu wuxuu ku yidhi iska taga faantum utulaqa fasax baad tihiina nin walooba meeshii aad kici karta u kac waxba maanta idinka hargoosan maayo nin cadow gacan ku dhigay unbaa lagaa guraya oo weliba ogaa qolooyin hore oo nebiga ilaah intuu uga nusreeyey nebigu uu dhegta dhiigga u daray wixii dhammaa wax allaala wixii qaangaaray midka iyaga ka mid aha yuhuudsu buu nebigu ku sameeya laydinku samaynaya ayuu nebigu ku yidhi idhabuu fa antum inطulaqa iska taga waa saasaa fasax ku tihiin khuluqa noocaas iyo dulqaadka intaa leegay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey wuxuu sababay wixii meesha taagnaa dhammaan inay islaamaan raxmaddii nooca ahayd walaalayaal iyo qasdigii iyo niyaddii ahayd umamkan in la badbaadiyo meeday xaggee bay maanta ducaaddu ka joogaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam markuu taa sameeyey dhammaantood way islaameen dhammaantoodna waxay noqdeen dad islaamkii anfacay oo ilaahay jala wacala islaamka uu ku ciseeyey ayay noqdeen bal iyagii maahay umam kala islaamay markay maqleen moxamed saasuu yeelay markii ilaahay qurayshka uga guuleeyey sida awgeed waa la dhaha akhlaaqda wanaagsan waa laga maarmaan waxaa in badan dhacdaa in badan waxaa dhacdaa in dad badan oo gaalo ahi ay islaamka uga tagaan dadka ama uga uga shakiyaan kuwo muslimiin ah dhaqankeed markay arkaan markuu arko kii muslimkao been sheegayo been daldalaya ou arko isagoo muslim sheeganayo khamri cabaya ou arko isagoo muslim sheeganayo wax ka xaaraaniyo aanay jirin wuxuu ku leeyahay niyow aniga iyo ka muslimka sheeganaya maxaa noo dhexeeya isna khamru cabaya isna khamran cabaya waxaan sameeya buu ilasa ila sameeya halkeer bararku igala jaasaa maxaa farqiga noo dhexeeya sidaa awgeed waa in aad ogaataa inay ka mid tahay dacwada in haddii aanad cilmi lahayn aad ku baaqdo islaamka ku dhaqankiisa ummad badanna ay ku islaamtay taa walale waa in lagu dadaala nuktadaasi waa nukto aan aada u baraarujinayo waxaa la sheegaya dadka qaarkood intay soo islaameen markii lagu yuri khamrigu waa xaaraan zinadu waa xaaraan inuu ihi niyo maya islaamkaan doonayey kan maaha islaamkaan doonayey waa islaamka ay haystaan hebel iyo hebel waa kuwo farantiskiisa oo la shaqeeyo oo shaqaalaha ay ka wada yihiin meel hebel iyo hebel islaamka ay haystaan baan doonaya kaasaan raba anu leanno hebel iyo hebel waa muslimiin waxan oo dhanna way sameeyaan sidaa awgeed ikhwaani ilaahay ha laga baqo islaamnimada ha lagu dhaqmo hadyigi iyo sunadii nebiga hala laazimo waxaa walaalayaal ka mid ah sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam raacitaankeeda in qofku uu ku dhego oo uu ilaashado dariiqada nebiga calayhi salaatu wasalaam oo aanu raacin gaalo dhaqankeed aanu gaalo dhaqankeeda raacin yuhuud ha noqdaan nasaare ha noqdaan keyrkood ha noqdaan aanu kaga dayanin dharka iyo ladiska aanu kaga dayanin socodka iyo iyo qaabka uu soconayo aanu kaga dayanin caadaadka iyo ciido ciidaha aanu kaga dayanin wax iyaga khusuusiyaadkooda iyo waxyaabaa u gaarka rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay inay ka mid tahay qiyaamaha iyo dhicitaankiisa ama ash- waxyaabaha ummaddiisa ku dhici doona inay ka mid tahay ummaddiisu inay raacdo umamkaas yuhuud iyo nasaare iyo gaalo waddooyinkood inay raacdo nebigu wuxu uhi latatabicanna sanana man kana qablakum xadwa alquddati bilqudda حتى لو دخل لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه مسلم يا بخاري ووري حديث كاس قال أهل اليهود والنصارى قال فمن رواية بقار كنا عشيريا وهل الناس إلا أولئك شد حديث كبير الركلة نبي عليه الصلاة والسلام وحوليه waxaad samayn doontaan oo raaraaci doontaan yuhuud iyo nasaare dhaqankooda xaraf xaraf tib bay tib baa u raaraaci doontaa bu nabigu alayhi salaatu wasalaam xataa ay godmaansa cagalay galaan waa ka dabagelaysaan yani sida loogu dayanayo waxaana taas caddaynaya maanta waaqaca muslimiintu ay ku nool yihiin oo wax walba lagaga dayday maanta yuhuud iyo nasaara hadday noqoto caqiido iyo diin in badanoo dadka kamidii kaga daydeen ama ku raaceen hadday noqoto dhaqan iyo waxa weeyaan bal xataa dadka qaarkood labiskii iyo qaabku u xiiranayo iyo qaabka u labisanayo uu kaga dayday taasina waa masaa'ibka muslimiinta ku dhacay ayay ka mid tahay rasuulkuna sala allahu alayh wasalam waa ka digey iyaday sidaa tahay haddana ummadoo dhami saas kumay dhicin ee waxaa jirta daa'ifo ummadda ka mid ah oo xaqii haysa oo sunnadii ku baaqaysa waxaanay tahay daa'ifadaasi daa'ifada aynu sheegnay ee ah daa'ifada raacaysa kitaabkii ilaahay sunnadii rasuulka manhajkii saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaamna ku taqayudaysa oo ku koobsanaysa ikhwaani waxaa loo baahan yahay sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam in la raaco oo cibaadada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo wixii lagu caabudayo ilaahay lagaga daydo nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaa awgeed buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli u tukada si aan u tukanayo sida aan u tukanayo u tukada sidaa awgeed waa inaad salaadaada qaabka aad u tukanayso waktiga aad tukanayso inta aad tukanayso sida aad u qabanayso waxa weeyaan waa inaad kaga dayataa rasuulka sala allahu alayh wasalam hadyigiisi rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi khuduu canii manaasikakum xajka markuu nebigu ka warramay wuxuu ihi iga qaata xajkiina iga qaata oo igaga dayda rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay cid kasta oo diin ka dhigata waxay isagu aan iyo saxaabadiisu aanay diin ka dhiganin in aakhiro indhaa lagaga dhufanayo o lagu celinayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi sida saxiix radia allahu tacaala canha ay kaga warisay ilaahay ku caabuda waxaan ilaah iyo rasuulkiisu sala allahu alayh wasalam jidayn waxaan ka mid ahayn amrinaana nebigu wuxuu uga jeedaa diinteen man axdata fii diinina hada abu bakawi wariyey fii sharxi sunna ninka diinteeda ku soo dar dariya ku soo dara waxaan ka mid ahayn ee cibaado ka dhiga ilaahay loogu dhowaanayo ee diin ka dhiga rabbi lagu caabudayo hadyigii nebiga iyo kii saxaabada midna aan ku sugnayn isna waa marduudun calayhi oo waa lagu radinaya indhaha lagaga dhufanaya sidaa awgeed qofka muslimkaa waajib waxaa ku ah inuu bidaca ka dheeraado waayo rasuulku sala allahu alayh wasalam waa kaa inoo sheegay in bidco kasta dalaalo ay tahay ilaahayna aay- aayaadka qur-aanka waxa uu ku tilmaamay wixii aan kitaabka iyo sunnada ahayna la raacaaba inay dalaalo iyo iyo iyo baadi tahay inay dalaalo iyo baadi tahay marka walaalayaal waa in suga alayh salaatu wasalaam inuu barto oo u guntado siduu u baran lahaa haddii aanu isagu baran karayna in cidda ahlulcilmiga ah ee sunnada lagu og yahay ee lagu yaqaano sunnada iyo raacitaankeeda in lagu yaqaano ee lagu kalsoon yahay diintooda ee aan lagu ogeyn ama lagu aqoon bidac iyo dalaalaad ay ku baaqaan in waxa weeyaan lagaga daydo ilahi wuxuu ihi fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun saxaabada rasuulku calayhi salaatu wasalaam aad ayay bidca u nabcaayeen sunnada nebiga naga calayhi salaatu wasalaam ugu dheganaayeen waxaa dhacday mucaawiya radia allahu tacaala canha waktigiisii in la doonay in laga hormariyo salaaddii ciidda in khudbadda laga hormariyo oo khudbadda la hormariyo salaadiina la dibdhigo hadiga nebigu calayhi salaatu wasalaamna waxa uu ahaa in khudba in la tukado dabadeedna la khudbadeeyo markaasaa waxau yihi cabdillaahi bnu camar ibnu caas war waxaanaa samaynaysaan waa maxay waxaa lagu yihi cabdillahi bnu camar ibnu caas markuu yihi sunnadii nebigu calayhi salaatu wasalaam sidan may ahayn uu aadka ugu inkiray waxaa lagu yihi qad turika maa hunaalik cabdillaahi waxaad ogeed waa laga tegi dadku ma dhegaysanayaan waxaa laga yaaba inay ku cudur daareen inay dadku dhegaysanaynin oo dadku iska dareerayaan sida maantaba loogu cudur daarto ama dadka qaarkood ugu cudur daartaan waxau yihi cabdillahi bn camr bn caas ilaahay baan ku dhaartaye wixii aan ogaabaa waxay ka khayr badan yihiin waxaa samaynaysaan waxay yidhaaheen nimankii uu la hadlayey waa runta runtaa weeye wixii aad ogeydee hadyigii nebiga calayhi salaatu wasalaam aha inuu ka khayr badan yahay wixii waxa aanu samaynayno shaki ma laha kadalika mucaawiya radia allahu tacaala canha iyo waxaa wada dawaafay cabdullahi bn cabaas mucaawiyana marka waa amiiru lmu'miniin bal hadda u fiirso asarkaasina waa asar saxiix ah dabadeedna sunada nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa weeye marka la dawaafayo in xajarul aswadkana la taabto ruknulyamanigana la taabto labadaasaa sunnaha in la taabto mucaawiya wuxuu sameeyey inuu arkaantii inuu rukunadii kacbada mid walba taabto cabdillahi bni cabaas ba xagga dambe kaga yimi wuxuu ku yuri waxaad samaynaysaa markaasaa mucaawiya wuxuu yidhi shay beytka kacbada ka midihi ma aha mid laga haajirayo kacbadu dhammaanteed waa wada wanaagsantaha cabdullahi bn cabaas radi allahu tacaala canhu intuu xanaaqay buu uri walaa hase yeeshee rasuulka sala allahu alayh wasalam nebigeegu wuxuuna baray inaanu xajarul aswadka iyo waxa weeyaan iyo ruknulyamaniga un salaano taas uuna baray taad samaynayso ka khayr badan waa runtaa buu ku yidhi hadda u fiirso cabdullahi bni cumar bnu khadaab ayaa radia allahu tacaala canhu agtiisa nin ku hindhisay markaasaa waxa uu yidhi alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah ilaahay baa mahad leh waxaanan ku saliyayaa oo salaamaya nebi maxamed sala allahu alayh wasalam nebiga in lagu saliya waa sharci cabdillahi bni cumar intuu ninkiisaa u eegay wuxuu ku yidhi alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah walaakin ma haakada callamanaa rasuulu llah waa runta ilaah in la mahadiyo nebigana lagu saliyaa sharci weeye laakiin nebiga eegii sala allahu alayh wasalam markuu qofku hindhiso in sidaa aanu nidhaahno namuu barin ee nebigii wuxuuna baray inaan alxamdulilah nidhaahno ama alxamdulilah cala kuli xaal nidhaahno saliga nebiga in lagu saliyo marka qofku uu hindhasho kadib namuu barin nebigu calayhi salaatu wasalaam bal hadda u fiirso siday ugu taqayudayeen ay ugu dheganaayeen sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam cabdullahi bn mascuud baa wuxuu arkay sida daarami sunan sunankiisa uu ku wariyey sanad saxiixana kaga sugan niman masaajidka dhex fadhiya oo waxa weeyaan cibaado samaynaya xilaq bay u fadhiisteenoo koox koox bay u fadhiisteen koox waliba nin baa dhex fadhiyo le waxa weeyaan boqol jeer laa ilaha illallah dhaha boqol kalena subxaan allah dhaha boqol kalena allahu akbar dhaha markay boqol dhameeyaan ba boqol buu faraya waxay ku tirinayaan dikrigaas qururux xilqad xilqadna way u fadhiyaan abuu muusa alashcari warkaa markuu arkay nimankaa uma bogin waxay samaynayaan cabdullahi ibnu mascuud oo caalim ka cilmi badnaay buu u tego saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalam kamid wuxuu ni masaajidkii waxaan arkay innii ra'aytu fi lmasjidi amran ankartu masaajidkii waxaan ku soo arkay wax iga yaabiyey sheeko aan ka yoolay baan masaajid kusoo arkay buu ku yidhi dabadeedna cabdullahi ibn mascuud radia allahu tacaala canhu nimankiibuu istuultaagay waa si fiican buu uga dhugtay waxay samaynayaan markuu si fiican uga dogtay waxay samaynayaan ayuu wuxuu yidhi cabdullahi bn mascuud maa asraca halakatakum ya ummata maxamed ummaddii nebi maxamedey maxaa halaagiina ka degdeg badan sunnadii rasuulku sala allahu alayh wasalam ma ma hada horta wuxuu ku yidhi ma hada aladi araakum tasnacuun waxaanaad samaynaysaan waa maxay markaasay waxay yidhahdeen abu cabdiraxmaanow waa un quruurux aanu ku tirinayno takbiirta iyo tahliisha iyo tasbiix laa ilaha illah subxana allah alxamdulilah quruurux aanu ku tirinayno intaasun wey saydna cabdillahi bni mascuud wuxuu ku yidhi sayi-aadkiina tiriya waxaan idiin ballan qaadaya xasanaadkiina inaan waxba ka lumine wayxakum yaa ummata muxamed ma asraca halakatakum hoog baa idiin sugnaaday ummaddii ummaddii nebi maxamedeyo iyagu u jeeda maxaa idinka halaag maxaa idinka degdeg badan halaagiina haaulaai saxaabatu nabiyikum mutawaafiruun war saxaabadii nebiga idin dhex joogoo buuxa wa haadihi siyaabuhu lam tabla nebi maxamed dharkiisiida may baabi'inoo may baaliyoobin oo waabay sii qaar baaba yaalla wa aaniyatuhu lam tuksar ama lam tukasar nebiga weelku wax ku cabi jirayna mabay jajabina waa yaallaa yani waktigu nebigu dhintayna waa dhowdahay saxaabadiisina waa idin dhex buuxaan culimadii uu idinka dhintayna waa buuxaan dhexdiina ilaaha nafte waladii nafsii biyadihi ilaaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee laba mid baa ka dhaxaysan buuri inakum lacalaa millatin hiya ahda min millati muxamed aw muftatixu baaba dalaala ama diin diintii nebi maxamed ka wanaagsan baa hesheen ama baab albaabada dalaalada iyo lumitaanka iyo baadida kamidaa furfurteen labadaa mid un baa ka dhaxaysa haryaadhehe cabdullaahi bn mascuud nimankan ma wuxuu ku haystaa laa ilaaha ila allah iyo subxaana allah iyo walxamdu lilah oo la yidhaaho ma dembiba waaba diine ajar baaban ka buuxi talow kuwii suufiyada maxay odhanayaan hadday warka arkaan ya seeflabood buu ahaa mise wahaabi bu aha cabdillahi bn mascuud nimankii markuu cabdilaahi sidaa ku yidhi way naxeen waayo caalim buu ahaa culimadii saxaabada ka mid a waxay dhaheen wallahi ya aba cabdiraxmaan ma aradna ila alkhayr khayr un baanu anagu doonayni wax kale maanu doonayn wallahi bal hadda hadalkuu ku yidhi adeegiisa eg laba mid baa ka dhaxaysan ama diin diintii nebiga ka fadli badan baa hesheen oo ma nin baa diin diintii nebiga ka fadli badan keenaya nebi maxamed dabadi abadan wallahi wax dhacaya maaha diin diinta nebi maxamed ka fadli badan la keena ama albaab dalaalaa furfuraysaan waxaa laga waay way og yihin inay diin diintii ka nebi maxamed ka fiican keenaynin macnaheedu wuxuu isugu ururaya markaa albaab dalaalaa furfuraysaan baadi baa ku sugantihin waxay dhahan wallahi khayr mooyo wax kale maanu doonin wuxuu ku yihi cabdillahi bn mascuud wa kam min muriidin lilkhayri lan yusiibahu alla badanaa inta mid khayr raadinaya ee aan asiibaynin sababtu tahay haddaad khayrka waddadiisii garan weydo oo aad khayrka u malayso wixii aad adigu maskaxdaada ka keentood ilaahay ku caabuddo waxay kula noqoto inaad lumtaa waa laga maarmaa waana kii ay ku lumeen nimankii nasaaro la odhan jiray ilaahay waxay ku caabudeen waxaan sharci ahayn bal haddaba waxay isweydiin lahen cabdullahi bn mascuud wuxuu nimankan ku diidanaa cabdullahi bn mascuud ikhwaani nimankan wuxuu ku diidanaa ilaahay in la xuso laa ilaha illa allah subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha in la ydhahaa waa sunne waana sharci laakiin wuxuu ku diidanaa qaabka ay u qabteen cibaadadaas nebiga calayhi salaatu wasalaam ugamay dayan rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadka intuu ururiyuu kooxkoox u fadhiisiyey muu odhan laa ilaha illah subxaana allah boqol jeer dhaha laa ilaha illahna boqol jeer kala dhaha allahu akbarna boqol jeer oo kala dhaha kura tiriya dhagxaan muu odhan nebigu calayhi salaatu wasalaam qaabkaa ay u qabteen ula yimaadeen baa wuxuu yahay qaab khilaafsan hadyigii nebiga alayhi salaatu wasalaam marka qaabkuu ku haysta qaab baa marka la yidhaaho war bidcada iska daa ka hara saliga nebiga la diidan yahay saliga nebiga ayaa la diidan yahay xaqiiqaduna inaan saliga nebiga la diidanayn weeye laakiin waxay rabaan inay bidcadooda ku qariyaan saliga nebiga sidaa ogeed cabdillahi mascuud kayfiyad iyo qaabku nimankan ku haysta waxaynu sheegnay cabdillahi bnu cabbaas inuu mucaawiye ku qabsaday qaab kuu u same oo laba yuruk wuxuu ku haystaa qeydayda lala furfuraysaa waxaan idiin sheegayaa waxa uu yidhi cabdullahi bin mascuud ninka xadiidkaa ka wariyey waxaan ark horta cabdullahi bin mascuud wuxuu ku yidhi nimankii wallaahi waxaan u malaynayaa inaad tihiin kuwuu nebigu yidhi islaamka yah qur-aankay akrin doonaan islaamkana waxay uga baxayaan sida au leebku uga baxo yacni ugaadha lagu gano oo islaamnimadiiyo qur-aanku ku duxi maysiiyo sunnadu kuwii inaad tihiin baan badankiinu ka baqayaabuu ku yidhi deedna wuu iskaga tegey waxa uu yidhi raawiga xadiiska wariyey waxaan arkay dham nimankii uu ne cabdillahi mascuud ku lahaa sidaasa xilaqaa fadhiyey badankoodii waxay raaceen khawaarij oo waxay sabka khawaarij bay ku jireen maalintii khawaarij lala dagaalamayey khawaarij bay noqdeen ku baxay imaamkii muslimiinta ku baxay dadeogii muslimiintaha dhiiggoodii xalaashaday badankoodiina yoomu nahrawaan baa la laayey oo aan isdul taageen meydkoodii buri bal bidcadii yareed meeshay nimankaa geysay eeg bidcadii yareed waxay geysay dalaalo ah inay dhiiggii muslimiinta xalaashadaan imaamkii muslimiintana ku baxaan saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam dhiiggooda ay xalaashadaan imaamkii muslimiinta cali bin abi taalibana ay ku baxaan ayay keentay laa ilaha illa allah wadada yari baa la yidhi wadada weyn bay kugu ridaa marka bidcadu waa inaan la yaraysanin bidcada waa inaan la yaraysan waa bidco yare iska dhaaf wax jira maaha bidco waa bidco siduu nebigu sala allahu alayh wasalam u sheegayna kulluhaa waa dalaalo baadi weeye sida ogeed dadka waa in sunnada loo caddeeyaa qofkuna sunnada waa inuu bartaa haddii aanu baran karayna culimada sunnada waa inuu ku xidha xidhnaadaa walxamdu lilahi caalam islaam maanta way ka buuxaan culamadii sunnadu waxaanaad ogaataa inta qiyaamo uu dhacayo way jiraysaa daa'ifo xaqa haysa waxaan walaalayaal hadalkayga ku khatimaya walaaladayda salafiyiinta meel kastay adduunka ka joogaanna aan leeyahay isbiru war sabra fitankii waa bad waa bateen adduunkana fitankiisii aad iyo aad iyo u bateen walaalayaal sunnada aynu ku sabirno hadyigii nebiga calayhi salaatu wasalaam goosdambe aynu ku qaniino aynu aynu ku weyno walaalayaal rasuulka sala allahu calayh wasalam ayaa maalin maalmaad ka mida wuxuu qaybiyey adduun badan waxaan u malaynaya yoom xunayn ahayd mise yoom fatxulmaka labada mid bay ahayd adduun badan buu nebigu qaybiyey niman badan oo quraysh ayuu nebigu adduun badan siiyey qaar boqol boqol geera la siiyey qaar laba laba boqol baa la siiyey nimankii ansaar la odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam xoolaha waxba kama siin dabadeedna waxaa rasuulka sala allahu calayh wasalam soo gaadhay xadiiskaasi bukhaari iyo muslim iyo keyrkood ba ku yaalla waxaa soo gaadhay inay nimankii ansaari wax tirsadeen oo qaarkood xataa yacni ay u maleeyeen in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tolkii u qaraaba kiilayo tolkii un inuu maaragtay wax siinayo shaydaanka nufuustooda wax ku tuuray rasuulku sala allahu alayh wasalam markuu tii maqlay buu wuxuu ku yidhi hadal aad iyo aad ay ula dhaceen ama u raaligeliyey rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi yaa macshar alansaar ansaaray miyaanaydun jeclayn oo aanaydun ka raalli ahayn an yadhab annaasu bidirhami waadinaar in dadku dirhamka iyo dinaarka ay la tagaan oo lacagta iyo xoolaha iyo qanamka iyo ibilka ay qaataan geela iyo locda iyo dirhamka iyo dinaarka inay dadku qaataan oo watadhabuuna antum birasuuli illahi sala allahu alayh wasalam idinku aad la noqotaan oo la tagtaan rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam ilaahay baan ku dhaartay buu nebigu ku yidhi haddii aanan lowlaa anii imru'un min haddii aanan lowla alhijra haddaanay hijradu jiri lahayn iyo inaan muhaajir ahay oo muhaajiriin ka tirsanahay lakuntu imra'an min alansaar low salaka annaasu shicban lasalaktu shicba alansaar rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi haddii aanay hijradu jiri lahayn qof ansaar kamida mid idinkayni ka mida noqon lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi hadday dadku meel maraan ansaarina meel marto meeshay ansaari martaan mari lahaa miyaana idin raali gelinaynin inaad dadku la tagaan dirhamka iyo dinaarka iyo locda iyo ibilka iyo locda iyo geela iyo ariga ay qaataan iyo adduunyada xusaanada ee baaba'aysa oo idinku aad la noqotaan rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam waxay yidhaheen radiinaa birasuuli illah rasuulki ilaahay waanu ku raalli noqonay inuu nasiibka iyo isagu noqdo waxaan maanta idin leeyahay salafiyiinay walaalayaal sunnadu sabir badan bay u baahantay fitanki iyo cadowgee fitankuna waa badan yihin acdaada sunnaduna walaal aad iyo aad bay u badan yihiin waxaanad ogaataa weliba dadka sunnada ahi waa yar yihiin ahlu sunna ahi waa yar yihiin hadyigii iyo saxaabadaas iyo diintii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ogaa haysana waa yar yihiin walaalayaal waa in lagu sabro waa inaad ka raali noqotiin dadku diramkiiyo diinaarkiiyo adduunyo dhaldhalaalkeed la tagaan laakiin adigu aad ku aada la noqotid oo aad ku guulaysatid inaad haysatid sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaan u malaynayaa inaan dheereeyey waxaan ilaahayna ka rajaynayaa inuu ilaahay nagu dilo sunnada nagu nooleeyo na waafajiyo inaanu haysanno oo waxa weeyaan aanu ku dhimanno ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inaanu na fitnaynin oo aanu sunnada naga fitnaynin ayaanu ilaahay ka baryaynaa subxaanaka allahuma bixamdik laa ilaha illa anta astakfiruka ilayk wixii aansaxay ilaahay baa fadligiisa iyo nicmadiisa leh wixii aan waxa weeyaan qaldayna ilaahay baan ka magangelayaa waxaanad ogaataan ilah iyo rasuulkiisu inay beri ka yihiin ilahayna xaqa ha nagu sugo subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astaqfiruka watuubu ilayk wasalaamu calaykum waraxmat allah
بسم الله الرحمن الرحيم والله يا الله سبحانه وتعالى هكذا جزاي في أخانا شيخ حسين محاضرة قيم كان إنه قلي اسمها وما نتعوص هو كل ميزان حسنات كيسة إنه نحن نقول يكون مركة ماركة مغلا وناك كيسة هذا المغلا كيسة وناك سن راعة كنا عمل فلا وابنا هكذا ولا الله يبقى وقت دموين حقيقا هكذا نفقبحنا إن شاء الله تعالى وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم وإنه إن شاء الله تعالى مرة دمبي وابن عزيز والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته